kulan shalan isugu yimaadeen ganacsatada hogaamiyaasha bulshada culimaa udiinka iyo waxgaradka soomaalida gobolka minnesota ayaa waxay kaga hadleen sida ugu habboon ee ay soomaalida ku nool gobolkaasi u caawin karaan dadka ku hanti beelay dabkii baabiiyey suuqa waaheen ee magaalada hargeysa wariyaha v o e da ee gobolka minnesota maxamuud masacade ayaa kulankaasi kadib waraystay cabdiraxmaan ciise kahayn oo ka mida ganacsada soomaalida ee gobolka minnesota iyo sabax diri yuusuf oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada cabdiraxmaan ciise kahayn ayaa hadalka ku hormaraya barnaamijkan amba kulankan waa press conference amba waxa weeyaan dadka sidii loo wacyigelin lahaa amba loo gaarsiin lahaa warka lacag ururinta baraarujinta soomaalinimada walaalnimada iyo damqashada looga damqaday soomaali oo dhan maanta ay ka damqatay darteed ayaanu sameynay shirkan oon iskugu keennay culimmadii magaalada oo masaajidii oo dhan ay ku dhan yihiin macalin profesoradii ganacsatadii dadkii oo dhan baasu keenay si barnaamijkan uu noqdo barnaamij maxaan ku dhahday taabagala oo wax dhan leh marka anaku barnaamijkii waxaan curinay ambaan abuurnay dabku isagoo socda habeenkii jimcaha ahayd ayaan iswacnay oon ka dhiidhinay oon ka damqannay si aan gurmadka deg dega aan u samayno
waxyaabaha marka ugu muhiimsan oo aad isleedihiin ka jaaliyad ahaan halkan waad qaban kartaan maxay
horta ducada iyo damqashada ayaa u horeeya waxaa ku xiga lacag ururis maadaama dadka minisooro degan ay yihiin dad deeqsiya oo lagu yaqaano oo lagu badbaaday labaatankii sano u dambeeyey maantana tani waa kuwii hore mid ka weyn marka waxaan urinaynaa masaajida lacag lagu urinayaa waxaan samayna afuraan samaynaynaa gofandme baa lacag lagu urinayaa marka waxa weeyaan hiil meel waxaa la yidhi meel meel meel hawlba ho u baahan hadal waxa kama taro
sidoo kale waxaa ila joogta sabaax oo iyaduna ka mida gabdhaha soomaaliyeed khaasatan ka soo jeeda ee somalilan sabaax iga waran marka ugu horeysa maxaad isleedihiin ugu dambeyn goolkiinu iyo amaad digsanaysaan in aad ka gaartaan barnaamijkan halkan aad uga baaqdeen in horta maanta waxaan halkan uga baaqnay uun inaanu dadka u baraarujino oo aanu samayno u faahino ujeedada horta loo yimi waxay ahayd in miidiyada loo sheego in dadku walaalaha ay isgarab istaagaan in walaalihiina somalilan ay dhibaatada ku dhacday aanu garab istaagno oo aanu muujino duco keliya maaha inaanu muujino ficil soomaalidu sidii hore loo yidhiba marka ay wax dhacaan waa laysu gurmadaa tani waxay u tahay nun gurmad walaalihiin inaanu gurmadno suuqa waa hayn mu ahayn keliya dad reer somalilan inay ku ganacsadaan suuqa waahan waxaa ku ganacsatay ganacsatayaal reer jabuuti ahaa kuwo reer etoobiya ahaa kuwo reer soomaaliya ahaa intoodaba way ka ganacsanayeen ujeedada markaa waxaan ugu brograamkan u qabanay waxay ahayd inaanu horta muujino walaaliheen inaanu garab istaagno oo aanu lacag ugu ururino oo aanu tusno inay hiiliyo hoolba inaanu garab istaagsannahay ducadan aanu la garab taagsannahay dhaqaalana inaanu u ururin doono oo uu ka mid yahay afur aanu isleenahay sameeya hadduu ilaahay ka dhigo waxaanu also sameynay gofundme page oo la yidhahdo help hargeysa waxaa jira website iyaduna jirto help hargeysa la yidhaahdo oo aan iyagana doonayno inaanu dadka ugu faahfaahino laakiin hadda waa qaybii ugu horreeyay aan isleenahay sameeya waxaad tidhi waxaan samayn doonaa barnaamij afura oo dadka aad ugu baaqaysaan inay gargaar ku ururiyaan barnaamijkaasi gormaad qabanaysaan barnaamijkaas wuxuu qabsoomayaa sabtida insha allah biidnillahi kariim sabtida sagaalka fiidnimo tigidho ayaana lagu geli doonaa tigidhadaasina qiimahoodu waa boqol dolar calaa tigid waxa aanu isleenahay markaa insha allah hadduu ilaha ka dhigo sempol baanu ka dhici doonaa wuxuuna ka dhici doonaa sempol event center oo ah ku taala min sempol insha allah
marka dabcan soomaalidu gobolkan keliya ma degana maraykanka somalida aad u fara badan baa degan sidoo kale waxaa jira hay-ado arrimaha biniaadanimada ka shaqeeya gobolkana ka jira dalka maraykankana jira kuwaas iyaga wax xiriir ma la samayseen maxaa sida ka qorshaysan guddidan markii la aasaasayay dhowr tallaabooyin oo kala duduwan ayay u kala qaaday waxay tiri gudba deg dega ayaa hadda loo baahan yahay oo loo baahan yahay astaamo lagu ururiyo lacag sababaha loo abaabulay oo loo sameeyey gofundme page iyo afurkana waa sidaa laakiin waxaa noo qorshaysan inaanu habab kale wax ku ururin doono oo aanu telefishinka fundraising life kasoo ka duubi doono oo aanu foundationada iyo ganacsatada statekan jooga si khaasa lacag looga ururin doono waxaa kaloo qorshe ku jirta masaajidada laftigooda inay lacag ururinayaan marka habab kala duwan oo fara badan ayaa la sameynaya laakiin labadan tallaabo imika aan sheegay oo gofan pageka ah iyo afurka labadaasi waa labadii tallaabooda ugu horreeyay oo keliya
taasi waxay ahayd sabaax diiriye yuusuf oo u dhaqda arrimaha bulshada waxaa ka horreeyey cabdiraxmaan ciise kahin oo ganacsiyo soomaaliyeed oo ku nool gobolka minnesota waxay labaduba u waramayeen wariyaha v o e da ee gobolka minnesota maxamuud masacade